waxaa xarunta skerda somali canadian education and rural development booqasho ku yimid wasiirka waxbarashada ee gobolkan alberta mudane thomas lucasig dadkii meesha kusoo dhaweeyey waxaa ka mid ahaa madaxa hay-adda bashiir axmed iyo weliba shaqaalaheeda iyo ardaydii halkaa wax ka baranaysay nasiib wanaag waxaanu qadka telefoonka kula hadalnay bashiir axmed aanu su-aalana ka weydiinay booqashadaasi bashiir axmed oo weliba dadka intooda badan ay jamaal u yaqaanaan adoo kusoo dhawaanaya idaacadda soomaalida ee edmonton maxaad nooga sheegi kartaa booqashada tan
jaamac waa ku salaamaya adiga iyo shaqaalaha idaacadda aragtida beesha ee magaalada edmonton halmaanay magaceedu waa bedeshay hadda waxaa la yidhaha somali media soomaalida edmonton baan kusoo koobnay soomaalida edmonton mahadsanid aad baan kaaga mahad celinayaa waraysigan adiga qaaday jaamaca wuxuu ku saabsanaa booqashadani waxay ka dambeysay martiqaad aan u filinay inuu nagu soo booqdo xarunta wasiirku kadib martiqaad hore uu aniga ii soo diray oo aanu ku koranay xafiiskiisa taasay daba socotay waxaanuna kala hadlaynay waxyaabaha baahida ama waxbarasho ha noqoto ama waxyaalaha kale ee ay u baahan tahay hadday shaqa abuuris noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd daacimista dhintaba bal sidii dadka ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan halkan magaalada edmonton ay ay xidhiidh wanaagsan oo joogtaa oo u yeelan lahaayeen madaxda gobolkan isaguna si aad og tahay wuxuu ka mid yahay dadka sida aadka ah soomaalida ugu xidhan mar walbana xafladahooda ka qayb gala marka booqashada saasay ahayd saasuu noogu yimi weliba wuxuu aada u magaranaysaa u danaynayey barnaamijka kerdo ee lagu magacaabo youth skill links oo ah mashruuc shaqo lagu barayo dadka dhalinyarada ee da-dooda u dhexaysa shan iyo toban ilaa soddonka oo aanu hadda tiscaddii labaad ku hayno xarunta toban arday oo cusub oo bishan february shan iyo tobankeedii uga bilaabmay halkaa marka taasna way daba socotay inuu bal la hadlo dhalinyarada oo uu arko oo uu arko manhajka oo u xafiista darso oo macalimiinta la kulmo oo shaqaalaha la kulmo marka jawi aada u wanaagsan buu garanaysaa yuu kala kulmay isagoo ku qanacsan hay-addu waxyaalaha ay u qabato macluumaadka communityga edmonton iyo alberta guud ahaanba iyo xataa mashaariicda gobolka mashaariicda aanu ka wadno dalka mudane bashiir sawirada ka muuqda meesha oo wasiirka dhalinyarada badan oo adiga iyo wasiirka idinla jooga waa dhalinyarada hadda meesha wax ka barta miya
ha waa tobanka ardaya cusub ee hadda tababarku meesha uga socdo marka maadaama aad sheegtay in wasiirkani uu yahay wasiir xiriir gooni alla leh soomaalida anagoo wada og inuu kasoo baxo xaafad ay soomaali badan ay degan tahay castledown islamarkaana uu hadda yahay wasiirkii waxbarashada hay-adaaduna ay tahay hay-ad iyaduna runtii ku lug leh waxbarashada maxaa la isdhihi karaa halka ay hay-adda waxbarashada hadda ay qabanayso howlaha ay wado maxaa iska bedeli karaa anagoo og in mar dhow isaga loo dhiibay waxbarashada ma is leedahay soomaalidu way ka faa'iidaysan kartaa fursaddaasi xaafad buu kasoo baxaya soomaalida degan tahay hay-ad ka shaqaysa arrimaha waxbarashada oo howl muhiim ah hayso sida aad carab ku dhaqantayna barnaamij dhalinyaro wax lagu barayo oo dowladda federaalku ay taageerto marka ma is leedahay alberto taageero ayaa laga helaya oo barnaamijkan horay u socona waa la ballaaran karaa
jaamac waa su-aal wanaagsan horta wasiirku sidiisaba horta waa wasiir kasoo baxa sida aad sheegtay meel soomaalidu ku badan tahay laakiin ra'yiga uu ka qabo immigrantga sida loola dhaqmayo way ka duwan tahay iyo sidaynu inagu u aragno wasiirku wuxuu ku jiraa wasiirada qaba in dadku ay ka baxaan ethnoculturalismka ay u gudbaan integration full integration marka taa waad og tahay xoogaa anigu leaderska somali community leaderska halka jooga waan waanu iyo anigoo qaar ka mida waanu ra'yiga xoogaa waanu kaga duwanayn waxaanu aaminsanayn dadka horta in full generationka inay qaadan karto ilaa one ilaa two generations intaa marka la kobcinayo dadku waxaa fiican sidaa communitiyada libaniiska iyo vietnamiiska iyo in loo sameeyo ummadda soomaaliyeed horta bal centres ay leeyihiin in magaranaysaa la siiyo dhaqaalo fara badan oo ay baahidooda ku kabaan waxay iyagu leeyihiin oo gacantooda ku qabsadaan inay in loo sameeyo laakiin taa xoogaa aragtida dee aragtida noocaas xoogaa wasiirka waan ku kala duwanay laakiin maalinta dhawadu meesha yimi waa uu ku qancay markuu arkay ummad soomaaliyeed oo keligeeda oo organisationkii soomaali yahay oo macallimiintii soomaali tahay oo ardadii soomaali tahay oo shaqaalihii soomaali yihiin oo meesha magaranaysaa waxa lagu hayo iyo trainingku uu yahay dee wax magaranaysaa u dhigma ama kababa fiican kuwa ay bixiyaan kuwa kale ee mainstream society-ga marka waxaan filayaa inay ra'yigiisii wax ka bedeli doonto isagoo weliba aanu tusnay maxsuulkii ama resultkii ka soo baxay kii ka horreeyey sagaalkii qof ee hadda ka horreeyey oo sagaalkiiba ay iskuolkiina ku wada noqdeen kii doonaya inuu iskuolka ku noqday kii kalena uu shaqo fultaama haysto marka waxaan filayaa inuu inuu ku qancay inay ku qurux badan tahay dadka soomaaliyeed iyagu inay u madax banaanaadaan hawlahooda iyo iyo arrimahooda gaarka
ugu dambeyntii bashiir axmed aniga oo ka faaidaysanaya fursaddan maanta waxaan ku jirnaa xilli jawi oloolood doorashooyin lagu jiro oo doorashadii gobolka inay bilaabanaysa la filayo abril boorar badan ayaa meelo badan lagu dhejiyey dadka guryaha ayaa lagu soo garaacayaa doorashooyinkii ugu dambeeyey soomaalidu aad ayay uga qayb gashay khaasatan dadka neergaradka soomaalida khaasatan madaxda ururada oo aad adiga ka mid tahay waxaa ololo ayaad gasheen bal in la wada codayn karo oo codka dhinac loo badin karo doorashadan ma laga yaabaa in sidii oo kale ay u dhacdo oo aad dadka abaabushaan
waa su-aal waragta jaamaca horta waxaan anagu ku leenahay roolka aan ku leenahay community waxa weeye in loo sheego inay soo baxaan soomaalidu oo ay codeeyaan dadku laakiin dadka kuma khasabno qofkay ugu codayn lahaayeen waa wada waa waa kala duduwan yihiin meelaha qofku dee uu degan yahay bay ku xidhan tahay aad baanu annagu ugu dadaalaa dadka soomaalida u sheegnaa horta inay codkooda la arko waayo ninka siyaasigii wuxuu ku qiimeeyaa bulshada markaa uu danta ka leeyahay codka sida ay u bixiyaan waad og tahay soomaalidu aada uma codeeyaan publiclyna waa laynoo sheegaa oo madaxda waxay yidhahdeen soomaalidu uma codeeyaan oo dan badan iskama saaran haddaynu markaa codayno oo aynu soo baxno qofku wuu arkayaa markaa inuu daawooda leeyahay matalan wasiirkan thomas lucas ee wasiirkan hadda aynu aynu na soo booqday wuxuu ka soo baxa castletown castletown waxaa degan majority-ga waa dad ummad muslima weliba carabo badan dad ku xidhan weeye oo codkooda dee uu maqlo oo u dhegaysto marka inaguna waxaan soo jeediyay xataa hadda ka hor anigu maadaama aynu meel degannahay xataa dadkeena guryaha iibsanaya inaynu isku meel isku meel xataa u guurno kuwa keeda ku jiraan xataa intaynu intaynu guuro inaynu meel isugu tagno oo meel aynu ka muuqan karno aynu samayno marka anigu xagga electionka iyo xagga siyaasadda aad garanaysaa uma dhex galo waad ogtahay aada uguma oroleeyo anigu waxaan jeclahay services in loo qabto ummadda soomaaliyeed iyagana had iyo goor waxaan kala hadlaa waxa weeye baahiyada ummad laakiin ma aanan ka wada hadal run ahaanta electionka hadda ka horna dee waa nala soo xidhiidheen oo waxay dhahaan una caawiyo messagekiina waanu u gudbinay ummadda soomaaliyeed marka aada roolkaygu aniga ma aha xagga siyaasadda aada uma uguma wajahsin waa hagaag mar kale aada iyo aad ayaad umahadsan tahay bashiir axmed waa idaacadda aad nagala qayb gashay iyo weliba shaqooyinka wanaagsan ee iskaarda u hayso jaaliyada
aada iyo aad baa ku salaamaya jaamacadaha mudan